halkani waa washingtonna laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah bisha oktoobar waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud
laba beelood baa meesha ku isku diraday kolka muhiimad waxay tahay taasijaabaka inayda saamayso maaha xilka jabuuti waa dad nidrala oo maarata dhinaca uma jajeeraan oo dadkan waa dad walaalahooda waxay usoo gurmadeen nabadii siday u dhan yahayn unbay ku jiraan laakiin dad sinad wada oo ka xun dhanaqaas jabuuti ayaa kolba wax ugu sheekeynay ma marto
kaasi waxa uu ahaa ibraahim cali faarax taliyo xigeenka ciidamada jabuuti ee magaalada beledweyne oo nooga warramaya shaqaaqo maanta dhex martay ciidamada amisom iyo dadka magaalada waraysi ayaanu idinka haynaa maanta ilaahay waxaan ka baryayaa soomaaliya inuu cudurkaas keenin runtii wuxuu nagu noqonayaa khatar aada xun soomaaliya maanta ma ubabaarigi karto waddamada hadda inkastoo ay sidahooda wa liitaan laakiin haddana inay indhahooda furaan dhagahooda furaan wixii ka shakiyaan maaragtay ay si degdega oogana foogjignaadaan kaasi wuxuu ahaa digtar cismaan maxamuud axmed oo marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan xanuunka ebola qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah saxafiyiinta magaalada muqdisho oo ku baaqay in la sii daayiyo ama maxkamad la hor keeno saxafiyiin u xiran ah dowladda iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasador maaman sidiko ayaa sheegay inuu ka xumaaday wararka ka imanaya gobolka hiiraan kuwaas oo sheegaya in koox hubaysani ay weerareen islamarkaana hor istaageen ciidamo ka tirsan amisom xilli ciidamada nabad ilaalintu ay halkaas u joogeen arrin debi heshiisiineed sarkaal u hadlay amisom ayaa sheegay in ciidamadooda ay hor istaageen aan idhaahdeen niman hubaysani iyo dad mudaharaad samaynaya deegaanka ceelgaal oo toban kilomitir waqooyi ka xigta magaalada beledweyne ciidanka amisom ayaa hadalka intaas sii raaciyey in nimankaa hubaysani ay rasaas ku fureen ciidanka amisom taas oo uu sheegay in ciidankooduna ay isdifaaceen wararka goobtaas naga soo gaadhaya ayaa sheegaya in laba qof ay halkaas ku dhaawacantay ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasador sidiko ayaa isagu sheegay inuu ka xun yahay inuu maqlo dhacdadan gobolka hiiraan kasoo yeedhaysa isaga oo dadka deegaankana ka codsaday in xaaladda la dejiyo islamarkaana la doorto nabadda wuxuuna dadka ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara khilaaf ka dhaca deegaanka deefo iyo meelo kaleba ergeyga midowda afrika ee soomaaliya ayaa isagu sheegay in uu dadka reer hiiraan u caddaynayo inaan ciidamada nabad ilaalinta amisom aanay taageersanayn xisbi iyo qabiil gaar ah hase ahaatee wuxuu ku dooday inay soomaaliya u joogaan in ay taakuleeyaan shacabka islamarkaana xukuumadda ku garab istaagaan inay yoolkeeda gaadho
booliska hong kong ayaa goor hore oo axadana ay isku dhaceen dad mudaharaad dhigayay taas oo meel halisa sii gaarsiinaysa ismarawaaga u dhexeeya dowladda iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ah daraasino boolisa oo sita koofiyado adag iyo gaashaamo ayaa kala eriyey dadka mudaharaadka wada ee isugu soo ururay jidgooyooyin ay ka samaysteen deegaanka la yidhaahda mong kok wakaalada wararka associated press ayaa sheegtay in labaatan qof ay ku dhaawacmeen iska horimaadkaasi dagaalka ayaa yimid saacada kadib markii dowladda hong kong ay sheegtay in ay bilaabi doonto wadahadallo ay la yeelanayso ardayda mudaharaadka wada maalintii axadda arrintanna ayaa imaanaysa kadib habeenno isku dhacyo ah oo dhex maray booliska iyo dadka wada mudaharaadyada dimuqraadiyadoonka ah kuwaasoo curyaamiyey qeybo ka mida deegaanka madaxa hong kong ling jing ying ayaa dhowaan sheegay in uu raadinayo wadiiqooyinka dib loogu anba qaadayo wadahadallada u dhexeeya hogaamiyaasha mudaharaadyada kaas oo dib u dhacay horaantii bishan xogayaha arrimaha dibadda dalkan maraykanka john kerry ayaa kulan aan hore loosii qorshayn hase ahaatee wax ku-ool ahaa la yeeshay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda shiinaha kaas oo ka qabsoomay guri uu ku leeyahay john kerry magaalada boston master kerry ayaa gurigiisa ku qaabilay qunsulka safaaradda shiinaha u jooga boston yang jeji waxaana wadahadalladan oo ahaa kuwo aan rasmi ahayni ay qaateen muddo laba maalmood ah waxaana la iskula soo qaaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin xanuunka ebola isis iyo weliba hubka nukliyeerka ee iiraan iyo weliba kuuriyada waqooyi sidoo kalena arrimaha labada mas-uul ay ka wada hadleen waxaa ku jira qodobo xasaasi ah oo taabanaya xuquuqda aadanaha mudaharaadayaasha dimuqraadiyad doonka ah ee hong kong iyo weliba dooda maraykanka ee la xidhiidha weerarada basaasnimada ee shiinaha ee dhinaca internetka intii lagu guda jiray wadahadalladan sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isagu sheegay in master kerry uu si qoto dheer u soo bandhigay walaaca uu dalkiisu qabo
hay-adda gargaarka caalamiga ah ee oxfam ayaa ka dalbanaysa wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub inay sameeyaan wax badan oo lagula dagaalamayo jermiska eboolaha xanuunkan ayay oxfam sheegaysaa inuu noqon karo masiibo bini-aadminimo tan ugu daran oo haleesha jiilka madaxa hay-adda britishka ah mark golrin ayaa ku baaqay in ciidamo dheeri ah dhaqaale iyo shaqaalaba loo diro wadamada siralion guinea iyo liberia oo ah wadamada uu sida ba-aan u afeeyey jermiska ebola gorling ayaa sheegaya in wadamada ku guuldaraysta in ay la dagaalamaan eboolaha uu sida hadalka u yiri ay halis ugu jiraan in ay geliyaan nolosha dadka khatar hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegaysa in in ka badan afar kun iyo shan boqol oo dad ah ay xanuunkan ugu geeriyoodeen galbeedka afrika khubarada caafimaadkana waxay saadaalinayaan inuu sababi karo dhimasho intan ka badan ka hor inta uusan dhammaan sanadka
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america oo idinka imanaysa magaalada washington haatanna gobolka hiiraan dad cadhaysan ayaa maanta taayiro ka horgubay ciidamada ka socda ciidamo ka socda dalka jabuuti oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya oo ku sugan gobolka hiiraan ciidamada taayirada lagu horgubay ayaa howl gaaf wareeg ah ka waday deegaanka ceelgaal oo qiyaastii shan kilomitir u jira magaalada beledweyne taliya ku-xigeenka ciidamada jabuuti ee magaalada beledweyne korneyl ibraahim cali faarax oo v o e da la hadlay ayaa sheegay in dadkaasi ay ahaayeen kuwo ay khaldeen dad ay dhibayso xasiloonida ay deegaanadaas ka abuureen waxa uu sheegay in dhowaanahanba ay jireen warar aan sax ahayn oo dadku isla dhex marayeen taas oo ah in ciidamada jabuuti ay u kala eexdeen laba beelood oo deegaanadaas ku dagaalamaya casho ibraahim aadan cashe cuud oo istuudiyaha ila fadhida ayaa goordhoweyd khadka telefoonka ee beledweyne kula xidhiidhay corneyl ibraahim waxaana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen waxa weeyaan siaad ogtahay anaku dhulkan ayaamahan o dhan ba waxaa soo socday dagaal maaragtay xag beela isbirey ya ya ayaamahan oo dhan ba soo socday ma ogtahay waa kolka waxa weya maarata ciidankii oo qolobkaas wi samaynaysa yaa maaragtay meel yaroo lix kilomitr u jirta degmada xagga oqooyi kaga kaga siman dadkii oo socdaa ayaa maaragtay shaagag iyo dad maaragtay ka kooraba inay deejiyaan ahaayeen in kale aan kala garanayn yaa soo baxay oo ciidankii maaragtay shaagag iyo laisku horguday xaan iyo waxaas ku tuuray ma maqashay deegaankaas shanta kilomitr u jira beledweyne waa kee meel la yidhaha ceelgaal ceelgaal ba laydhaha waa gartay dadkan maxay markaa ciidamada jabuuti amisom ka tirsan gawaaridoodii maxay taayirada ugu horgubeen anagu waa taas weydiinayna run ahaan waxa weeyaan dadkan soomaali waa nasiib daro waxa waktigan aan joogno meel kasta oo qabanayso shaqe fiican baad u qabanaysaa oo dadka waxbaad taraysaa leedahay dad kaloo finayaal wada ayaa maarata ku dhex jira oo oo waxyaala propaganda iyo warar kaloo beena isu kacbuuraya waxaa jira ayaamahan hadalla ay turtuurayaan oo dad ay dad maaragtay kulli nabadaas dhulka laga sameeyey ka ka horjeeda ayaa odhanaya ree jabuuti rasaas u geynayeen wax kale ay wadeen waa ciidan maaragtay tuun iyo lase maaragtay faritaag maaragtay loo fadhin wey waxaas maha kolley waxaa dadka dadka waa ka masaakiin laakiinse dad baa jihaynaya oo ku daba jira ma maqasha dad badan oo nabadda ay ka cadhaysiinaysaa jirta waxa waxa weeyaan nasiib darro ilaa labaad shan iyo labaatan sano oo soomaali dagaalon ku dhex jirto oo dagaal dhinacna maaragtay weji lahayn muhiimadda waxay wa tahay waa waxaa kolkayna nabad soo dhawaataba dhinac kale dab ka xulinaya oo maarata dhibaato dadka masaakiinta na ku aafaynaya ma maqasha waa garta marka adinku xaggee kusii jeedeen marka ciidanku dadka ay taayirada ku horgubayeen xaggee ciidankiina u socday waxa weeyaan ciidanku waxaan ciidanku waa waa waa patrolling wuxuu sameynayna ciidanku dhulka hore waxa weeyaan secteer kaas haddaad aragtid waa secteer aada u ballaaran xiisadahan taagan anaka oo maaragtay ka fikirana sidii wax loo qaban lahaa ayuu ciidanku maaragtay patrolling sameynayuu tikada socday kamana dheerayn meeshiisii oo arag warku kolkaa meeshaas waxa u jirtaa saddex kilomitr bay u jirtaa waa dhaqaaqi caadiga ayuu ciidan samayn lahaa weyaan marka dadka meesha ku dagaalaya ee ciidankiina uu rabay inuu kala dhex gala maxay yihiin laba beelood baa meesha isku isku diray kolka muhiimadu waxay tahay taasi de annaga inayda saamayso maaha ciidanka reer djibuuti waa dad neutrala oo maaragtay dhinaca uma jajeeraan oo dadkan waa dad walaalahooda waxay usoo gurmadeen nabadii siday u dhan lahayn unbay ku jiraan laakiin dad sinad wada oo ka xun dhaqaqa djibuuti ayaa kolba wax ugu sheekeynaya ma maasha waa gartay marka hadda dadkii aada la joogteen ee degaankaas aad caawinayseen haddii shakiga intaa la-eg ay idinka qaadeen oo inaad u kala eexanaysaan ay dareemayaan maxaa ku qancinaysaa haddii ciidamadii jabuuti amisom ka tirsan ee gurmadka u yimid degaanadaasi aad tihiin maxaa dadka maanta taayirada idinku horgubay iyo kuwa kale laga yaaba inay ku fikirka yihiinba aad ku qancinaysaa cornel ibrahimo may waxaan ku qancinayna waxa weyan anaga soo socodkaya ha arkaan wanaaggaan samaynan ha arkaan waxa weeye meel dhiigaan daadinayna u daadinayna nabadooda ha arkaan waxaan ku qancinayna waxa weeye boqol iyo labaatan kilomitr uma marnaysaan beriis ugu geyn iyakoo maarata walaalahood ay guddoomiyeen oo walaalahood maarata ay gaajo ku dileen ayaan anda ku gurmano on maaratay aan ilaa halkaa u marnay oo dadkay dhiigii reer djibuuti u daadina kolkaa qanac ma baanee waxaan samaynayna shaqo aanayno ayaa lagu qiimeyn oo ninkii aqli leh uu qiimeynaya ma maqasha waa gartay marka howlahan kale ee dhexdhexaadinta aada wadaan maamulkii gobolka joogay ma kala hadasheen bal si arrimahan aad hal dhinac uga wada gashaan adinkoo amisoma iyo maamulkii degaanka si shakiguba u dhamaado maamulka saaka unala joogay saakadan ula hadlay dadka maamulka shaqayn weyn baa naga dhexaysa annaka una joogna meesha maarata ciidan kale oo walaalayo reer etoobiya baa jooga dad badan baa observatero oo arki karaya wixii aan wadno inan wixii adag wax samaan maana wax kale kama shaqeyno oo waxa wey diratu halkeyga iska imana waxaa nala jooga dawladda soomaaliya xitaa intaay waxaas ay socoto o dhamo waan la socodsiinaa kolba halkay arrintu socoto kolba halka ay joogto wax la ogeyn oo ilaa halka sare ilaa halka hoose ma jirto marka hadda dagaalkii labada beelood ee aad rabteen inaad qaboojisaan ma socdaa mise wuu joogsaday meelaha saddex cisho laga joogo waxa maaragtay nabad bay ku dhaqayaan lakin dad soo fadhiya kolan bay isku dhacayaan mashkiladu waxa weyn hadda ka waxaa noo dhibaataa halkay soomaali is xoreyn lahayd ay maarata hadday run ka tahay ay shabaabka dhibaatada u keenaya ay yaa lix boqol oo nin iyo toddoba boqol oo nin maaragtay soo fadhida seed odhan seed u jahayn dadkaaga marka adinka kaalinta idinkaga aadan maadaama degaanka adinka aad joogtaan oo ammaankiisii aad mas-uul ka tihiin amisom ay idiin wakiilatay maxaa kaga hortegaysaan marka in raggaas aad sheegtay is hor fadhiyo ee daqiiqad waliba isku dhici kara in aad ku horjoogsataan in halkaasi uusan dhiig ku daadan inta gowraa kugu yeernay lama tiri karo inta gowraa dhex tagnay ciidanka halkaabuu seexdaa oo dhex seexday si kastaba waan sameynay geed kasta iyo geed hoose waan u kornay nabad saan u dhalin lahayd wax jadiid naguma naguma labadaas nabadba waxaa wadnaa ka shaqeynaa markii ugu horeysay maanta isku dhaceen maaha waxa weeyaan marar hore oon ciidanku kala dhex joogay oo si kasta ay ay dhacday iyaa jirta walaashay maxay isku haystaan labadan beelood marka maxaa dhex yaala wallahi wa waxa weya arrimo anagu aan garanayn lakin se dhul soomaali waxa weeye baaciga leedataa iyo dad inta gasha see u yartahay arim waxaa qadari kara maaha waxa weye dhul bay isku haystaan ba ya ya yaana laga leeyahay anagu se dhul waxaas wixii hore iyo see u kala lahaayeen anagu ma garanayno boqol kiiba sagaashan soomaaliya way qaawantay haddii dhul la jeceliyo oo la dhisanayo oo la hagaajisanayo haddii marka ibraahim dhaqdhaqaaqiiniiba laga shakiyey oo dadkii shaka idinka muujiyeen ileen qolo lagu kalsoon yahaa wax dhexdhexaadin karta haddii dadkiiba ay shaka idinka muujinayaan sidee kula tahay inaad arrintan ku qaboojin kartaan oo dadkiina idinku aamini karaan dad maarata kolley fidnad wado nabada ka kasoo horjeeda oo waxa sameeyay laakiin boqol kiiba sagaashan shicibkuna uu kalsoon yahay run haddaad doonaysa boqol kiiba sagaashan shicibku reer jabuuti waa usoo badnaa maxaa way la hayaan laakiin qofki laba saddex sameeyaalo wada ayaa waxaan ku dhex jido in waxaan ka nabada ka raalihayn waxa maaragtay ay loo seenaya oo laleeyahay reer djibuuti dhinac mau jajeelaan oo oo cad ma jirto ma maqasha kaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada jabuuti ee magaalada beledweyne corneyl ibraahin cali faarax oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahin aadan caashe cuud oo stuudiyaha ila joogta
galab axada ah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun afar iyo toban idaacaddan waxaa daadinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cashi ibraahim saxafiyiinta magaalada muqdisho ayaa ku baaqay in la sii daayo saxafiyiin u xiran dowladda soomaaliya haddii kalena cadaaladda la horkeeno saxafiyiintu waxa ay sidoo kale ku baaqeen in la fasaxo idaacadda shabeelle oo muddo xayiran axmed xasan colaad ayaa warbixintan kooban waxa uu ka soo diray magaalada muqdisho
kulan maanta ay isugu yimaadeen baxda saxaafadda ee magaalada muqdisho ayay kaga hadleen suxufiyiin u xiran dowladda federaalka ee soomaaliya kulankaasi maanta ay isugu yimaadeen suxufiyiinta muqdisho ayay dowladda soomaaliya kaga dalbadeen in suxufiyiinta xidhan si deg deg ah loo keeno maxkamad si ay u helaan cadaalad ama la sii daayo suxufiyiintaasi agaasimaha idaacadda shabeelle maxamed muuse maxamed oo ka mid ahaa suxufiyiintii kulanka maanta ku yeelatay magaalada muqdisho ayaa laamaha amniga ee dowladda federaalka wuxuu ka codsaday in si deg deg ah cadaaladda loo hor keeno suxufiyiintaasi xidhan waxaan halkan ka codsanaynaa marka hay-adaha qusayso madaxa sare ee dalka in cadaaladdii loo noqdo muxuu ahaa dadkaasna cadaalad saxa la siiyo si shuruud la-aana lagu soo daayo muxuu ahaa qalabkii idaacaddii idaacadihii shabeel ay lahaayeen telefishinkii iyo sky f m iyo radio shabeel intane si shuruud la-aana dowladdu ay u soo celiso si aan ummaddaan u shaqayn jirnay shacbigaan u shaqayn jirnay soomaaliyan u shaqayn jirnay dowladnimadaan u shaqayn jirnay si aan shaqadayna meesha ugu sii wadano sidoo kale xogayaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed marka lasoo gaabiyo loo yaqaan nosaj maxamed ibraahim bakistan ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay anigoo ku hadlaya magaca saxafiyiinta soomaaliyeed iyo kan warbaahintaba waxaan codsanaynaa maaragtay islamarkaantaana aan ka codsanaynaa maxkamadda gobolka banaadir in ay sii dayso ay fasaxdo maaragtay si shuruud la'aan ah idaacadda shabeelle inay la fasaxo suxufiyiintan u xiran dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu ka mid yahay milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf ayaa la filayaa in toddobaadkani la hor keeno maxkamadda gobolka banaadir si halkaasi looga dhegaysto dacwaddii dowladda federaalka ee soomaaliya laamaheeda amniga ay ku soo oogeen axmed xasan colaad v o e muqdisho
haatanna mar kale gobolka hiiraan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo warramayaa in xaalad daran oo bini'aadannimo ay halkaas ka jirto wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha degmadaasi muumin maxamed xalane degmada maxaas sidaa la socotid waxay xor tahay bishii lixaad xaaladooda hadda aaday u hooseydaa hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay haddii maxaan kuu sheega wax gargaaraho guud kama jiraan oo haba yaraatee nama soo gaarin waktigii hadda inta ka dhexs wax gargaara nama soo gaarin waxaan dhisnay oo hore u dhisnay oo meesha tegay ciidamada dowladda waxaa hore u joogay oo hadda meesha tegay oo xureeyay ciidamada amazon si wanaagsan ay noola shaqeeyaan meel wanaagsan uuna amnigoona boqol kiiba boqol weyn degmada sida la socotay tuulooyin fara badan oo hoos yimaad tuulooyinkaas amnigooda waa xaqiijinay xarun waxbarasho kama jirto nimankii burburiyey maxaan kuu sheegaa wax inkee saldhiggii waa burburiyeen xarunta degmada waa burburiyeen waxaba yaraatee meel siirahaan tagnay haddana inaan wax qabsanno oo maxaan ku sheega ka deegaan ahaan oon wax u qabsanno ilaa dowladdu ay naga soo kaabayso y maxaan ku sheegaa aan ka diyaargaroobayno aan isku taxallujinnay meel wanaagsan una noo mara
haddaad warbixin kooban naga siiso dhinaca caafimaadka xaaladda degmada maxaas xilligan sidee tahay dadka ku nool walaal waxa ugu dara caafimaad darrada waa in caafimaad darrada sida la socotay meesha wax isbitaala male waa deegaan weyn waa afartan iyo laba tuulo waaweyn iyo baro ayay horta ka koobantaha marka ugu horeyda adaan warbixin kaa siiyo intaas wax adeeg caafimaada kama jiraan waxaa loo qaadaa dadka degmada beledweyne oo boqol iyo afartan kilomitr noo jirta qofku laba boqol iyo konton iyo ilaa saddex boqola meelaha qaarkood baabuurta loogu koriya dada ka ganacsato baabuur usoo gatay dadka xanuunsaday qofkaas amba dhexa ku dhinto aba waxaan kuu sheega beledweyne caafimaad ha ku tago hadda waktiyada ugu dambeeyey waxaa dhimatay ilaa laba iyo toban qofooda hadda afartan sideedii saac oo ugu dambaysa dhimatay dadkaas waxay u dhinteen xanuunada shubanbiyoodka caruur ilaa saddex caruur jaleecay u dhimatay qaarkood shubanbiyood u dhintay qaarkood malaria u dhintay ilaa laba qofood inkee wadaday hadda ku dhimatay hadda waqtiyada dhowo hadda ugu dambaysa oo shaloo kaleeto waxay ku dhinteen wadaday ku dhinteen dhibaatada ugu badan meeshaasay ka jirtaa hadda dhanka caafimaadka iyo cudurro la aqoonin inkee hadda wax lagu sheegi kara sababta wax dhakhtaroo baare ma leh Eh, sida caruurtao kaleeto waxyaalaha kusoo nonoqda shibanbiyoodka waynu hadda noogu daray iyo malaariyada maadaama kulayl ay jiraan caruurtiina caruur fara badana nafaqa dara jira wax nafaqaa ma jiraan wax intii hadda inta ka dhexaysa dagaalaha meesha ka dheci jiray iyo saacaddaas la joogay inta ka dhexda wax miinooyina lagama qaban iyo waxyaalaha qarxa hadday miino tahay iyo hadday bamba tahay hadda wakti dhow eh, bishii lasoo dhaafay dhexdiidii iyo saddex caruuray ku qaraxda mid waa dhintay labana lagu gacmay ka go-ana waa naafo xoolay la kacda ooruy la kacda dhaama Eh, dad kaleto iska shacaba logeynay la kacda wadooyinkii miinooyina miinooyina ku jira oo wadooyin banaa xiran kuwana banaanadayba iska yaaliin asay si eh, yaray dadka ula kacaan dadkii wax wacyi geliye male wax wax ka qabta male wax maxaan ku sheega wax u qabta male dhibaatada labaadoo haddana hayse waxa waaye in xagga waxbarashada maxaan ku sheega sababtoo ah sida eh, waxbarashada wax isguula meesha kama jiraan waxaan isku taxallujirnay dadkii qurba joogtahayoo reema xasaad iyo anaga inaan iskaabno ilaa laba qoloo isguulla inaan samayno boqol iyo lixdan ardayha dhigata waxbarashadaas Eh, dowladduna hadda nagama kaabto weli eh, waase ka sugaynaa Eh, jaaliyad ahaan ayna kaabaan aaday u mahadsan yihiin dadkoodii dalkoodii wax u qabteen inayna sii kaabaan ay eh, naga caajisin Een, waa mahadsan tahay ee, guddoomiye ee, sidaa aad sheegtay muddo lix bilood ah ayaa maamulka degmada uu ka jiraa maxaas Een, sida aan ka warqabno deegaanadii shabaabku laga saaray oo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay qabsadeen mucaawino waa ay gaartay oo buulo burtaa u dambeysay marka maxaa diidaya ogaanta mucaawino la gaarsiiyo taas hadda dowladdii anigaa matalo hadda ka jawaaba sida runtii eh, dowladdu hawsheedu shaqadeedu waxay tahay inay amniga sugto aniga amniga hadda eh, arrintaas hay-adahan weydii karnaa sababtoo ah aniga amniga boqolkiiba boqol waayno saaf waayin wax dhibaata ma jiraan jid nagama xiro sida burburta amba waxaan kuu sheega meelaha qaarkood eh, ma nihin haddii matalaad usoo qaatay amba ceelbuur oo kaleeto amniga boqolkiiba boqol waayin waa sugnay Eh, hadda u-ankuna waa noo yimida dhowr mar noo yimida mar iyo laba nooma imaanba weliba wax ka badan noo yimideen mar kastaba waxaan idin soo gaarsiinayna leeyihin wuxuu idin waray iska noqda weli waxaan noo soo gaarsiin Eh, hadda waqtiyada soo socda waxaan rajaynaynaa in waxna soo gaarsiiyaan hadday hadda waxna soo gaarsiina in noo sheegaan ay yidhaahiin eh, waxba idiima hayno ka tira shan mare noo yimida mar kastaba waxay yidhaaheen hadda sibrimaa saaca dabeeto Eh, waqtiga hadda aad jooga kula hadlaa anaga eh, waxaan ka imid degmada maxaas haddana waa ku laaba rabaa Eh, sababtoo ah area saafahan soo mara siina mara safraygu caadi inoogu timaada wax dhibaataa ma jiraan marka taas hay-adaha la weydiino walaal eh, wax dhibaataa oo aniga hadda abni daraa oo amba tuulooyin ka jira amba wadadii la mari lahay ka jira ma jiraan marka ka dowlad ahaana aniga dadka waxaan u qaban karna waa u qaban waxaan u qaban karna waa u qabanaynaa mar kastaba
taasi wu- kaasi wuxuu ahaa muumin maxamed xale guddoomiyaha degmada maxaas oo u waramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii aad dahdahan oo kale nooga barateen galab waliba oo axad ah waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha maxamed colaad xasan oo soo diyaariyey aan idinku duwo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga weli waxaa dunida welwel ku haya cudurka ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka afrika hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in tirada dadka u dhintay xanuunka ebola ay gaareen afar kun iyo shan boqol iyo shan iyo konton qof w h o ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dadka uu hayo cudurkaasi ay marayso sagaal kun iyo laba boqol oo qof dadka u geeriyooday xanuunkan ayaa u badan dalalka guinea liberia iyo sierra leone dalka senegal ayaa laga saaray liiska dalalka uu ka jiro cudurka ebola kadib markii laba iyo afartan cisho oo isku xigta ay ka soo wareegtay markii hal qof oo qura laga helay cudurkaasi dhinaca kale cudurkan ayaa gaaray meelo ka baxsan gobolka oo uu maraykanka ku jiro soomaaliya oo ay joogaan ciidamo ka socda dalka sierra leone waxaa lagu baraarugsan yahay halista ay cudurkan ugu jirto saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in isbeddelkii ciidamada midooda afrikeen mudelaalinta soomaaliya ay samayn jireen la hakiyey barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan ku eegaynaa xanuunkan ebola waxaa barnaamijka marti ku ah doctor cusmaan maxamuud axmed oo loo yaqaan doctor xaraare oo ku takhasusay cudurrada caruurta iyo kuwa faafa inta uu barnaamijka socdo doctoorka oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka waxaa su-aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna doctor xaraare kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga kusoo dhawaada waa- waa- waa la wahay bal waxaad nooga warantaa cudurkan faraha ba-an ku haya galbeedka afrika maraykankana meelo ka mid a gobolkan texas oo kale ninkii liberianka u dhintay kalkaaliyaasha caafimaadkii kalena ay ka qaadeen bal cudurkan marka hore bal faahfaahin eh, kooban naga sii bismillahi raxmaan raxiim cudurkan ebola virus disease hadda loo baxshay laakiin waagi hore waxaa la oran jiray eh, ebola hemoragic fever waa cudur aada iyo aada khatar u ah dhimashadiisu aada u sareyso aadna u faafa runtii eh, muddo hadda laga joogo wuxuu bilowday cudurkan ogaashadiisa waxa uu bilowday kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ka hor lama ogeyn laakiin wixii waktigaas ka dambeeyey wuu uu jiray galbeedka africa badanaa cudurkaas waa la weynelayo laakiin wuxuu ahaa eh, hal iyo shan qof iyo laba qof iyo waxa intaas u ahaa ebe- endemic buu iska ahaa jo- cudurka joogta ku ahaa carigaas laakiin wax yar uu iska ahaayo maaragtay aan aad maaragtay loo qiimeyneynin laakiin hadda intii bishii maaragtay laga soo bilaabo cudurkii aad iyo aad buu u u kacay wuxuu ku faafay saddex wadan oo guinea iyo sierra leone iyo liberia ilaa hadda ku dhawaasho eh, ilaa sagaal kun iyo xo- xaaxaab buu sii marayaa dadka ku dhacay oo afar kun iyo shan boqol ja ay dhinteen marka waa cudur sidiisaba aad iyo aad khatar u ah ilaahay ha naga badbaadiyo laakiin waa khatar khatar cadima waayo cudurkan wa wa- waa gartay Eh, waa waa isu soo noqon doonaa dhegeyste ayaa qadka ku jiraan rabaa inaan soo geliyo dhegeyste magacaaga ku biloaway halka aad nagala soo xiriirayso Ah, magacaygu waa xuseen ibraahim aadan cabdi Xuseen.
waxaana joogaa soomaaliya gaar ahaan xarunta soomaaliya ee muqdisho haye bal fikirkaaga marka hore xuseen fikirkayga waxa weeyaan een, waxaan rabaa dhaktarka inaan weydiiyo maadaama waddankeeni uu burbur galay muddo micnaha dhowr iyo labaatan sano ah ayna joogaan ciidamo shisheeye xuduudihiisana aanan ciidan xili maamulin ciidamada laftigooda shisheeye ee dalka jooga ay iska soo galaan iskana baxaan waqtiga ay rabaan oo aan dowladda la xisaabtimin aanan baarin cudurkana cudur halis oo dilaa uu yahay sidee looga hortagi karaa laguna kontarooli karaa haddii ay dhacdo in micnaha cudurkii lagu arko magaalada muqdisho iyo soomaaliya dhakhtarka arrintaasaan rabay inaan bal wax ka weydiiyo wa wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay xuseen oo naga soo wacaya magaalada muqdisho dhakhtarkana wuu ku maqlayaa doctore Eh, wallaahi ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu cudurkaas waddanka soomaaliya uu si imaanin sababtoo ah eh, qoraalkiisa ama xadayntiisa cudurkaas aad iyo aad bay udhib badnaanaysaa soomaaliya aan ogahay in maanta wax system caafimaada uu ka jirin marka ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inuuna soo gaarin tan labaad aad baan u naxay nimanka hadda waddankan sierra leone inay ciidan meesha ka joogaan ayaan dhaweydan la yiri ciidan sideed boqol ah lasoo wadaa inkastoo laleeyahay hadda waa la hakiyey laakiin waa khatar cadiima cudurkan wato cudurkan horta wuxuu ku faafaa dadka markuu qofka jiran yahay qofka la kulma oo ama xanaaneeya ama wiciisiga ama dhiiggiisa matagiisa saxaradiisa waxaas qaada ayuu horta cudurkan ku dhacaa haddii lacala uu viruska kaa galo ama eh, afka iyo indhaha iyo eh, ama korka meel kale ka ka dilaacda uu galo ayuu cudurka qofka ku dhacaa masiibka hadda jira oo keliya waxaa waaye weli cudurkan hawada isu- isuma marin karo oo adoo meel kala jooga cudurkii sida t b oo kale ama jadeecadoo kale kuma soo aadayo viruskii laakiin markaad qofka u dhowdahay oo maamulaysid ayuu cudurka ku dhici karaa cudurka qofka xataa hadduu ka buskoodo weliba hadda ciidamadan oo walaalkii ka dhawaajiyay anoo daba socda qofka hadduu ciidanka cudurka ka buskooda le cudurkan waa ka buskooday ilaa laba bilood iyo bar ninka wuu u faafin karaa cudurka wuu shaawadiisu ku faafin karaa marka khatartaas cadiim ayaa jirta waxaan shacbiga soomaalida ka codsanayaa inay si xoog la oga hortagaan kuwa joogana inaysa dalka ka bixin oysa kusoo noqon kuwo kaloo cusubna aan la keenin muddo lix bilood ah taasaa aad iyo aad muhim u ah marka shacbiga soomaalida waa inuu arrintaas ka diidiyaa oo xoog maaragtay oga hortagaa wa waa gartay doctore markaan fiirino dalalkan galbeedka afrika ku yaala oo kale een, cudurkan sida uu ku fidayo iyo een, dalal dhisnaa oo soomaaliya oo kale aan dagaalo sokeeye ka jirin oo muddo een, dalal xoogan ahaa haddana cudurkii sida ugu fidayo iyo tabarta ay u laayihiin waad arkaysaa marka halis intee leeg ayuu ku hayaa meelo ka baxsan galbeedka afrika walahi hadda ilaa hadda galbeedka africa weli meelo badan oo ka dhacay male hadda wadanka senegal hal qofaa laga helay wayna qabteen afartan iyo laba beri ka hor waa jaa cudurkii hadda uu ka baaba'ay iyaga halkii qof kuma faafin wadankan maraykan baa jooga hal nin baa ka yimi liberia isbitaal baa la geliyey wuu u dhintay laakiin nafsigii daaweynaya laba kamid aha uu uu qaadsiiyey cudurkii oo hadda u jiran oo la daaweynayo lala tacaalayaa marka wadankeena oo kale maanta hadduu soo galo waa halis aad iyo aad caliim oo ah, waa halaad sababtoo ah da- sidaan u dhaqano iyo sidaan iskugu xirannahay iyo sida hadduu qof jiro loogu tagayo hadduu qof dhinto loogu eh, loo loo aadayo ayuu cudurkaas aad iyo aada ugu faafi karaa marka ilaahay waxaan ka baryaa inuusan cudurkaan imaan laakiin waxaa loo baahan yahay dalkeen dadka inay feejignaadaan oo bal meelahaas lagu sheegayo dadka ka imaana imaanin waxaa kaloo jira soomaalida waatan dunidoo dhan iska daadsane wadamadaas xataa dadka soomaalida oo jira waxaan ka codsanaynaa inaysan wadanka soo aadin waktiyadan wa wa waa hagaag Eh, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oon soo gelinayaa Eh, dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum magacaygu waa faadmo ibraahim waxaan joogaa walaal gelisa faaduma kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baan ugu dhowahay barnaamijka maxamed colaal xasan weeba iyo martidaba aad baan u salaamaya ra'yigaygu waxa weeyaan horta cudurka iboola ah waa waxyaabaha aynaan de iminkayga kusugaynaan u aqoonin waxa weeyaan somaliland hadduu yimaado oo wax soo gaadhaan ani waxay ila tahay ummaddu inay ku xasilomayso misan ka hadayay saa ugu wacan dhakaafiirtu waa saddex qaybood qayb iyadu barisaba oo iyadu dadka lacag ka qaadata oo iyadu u naxariisan iyo qaybta dhaktarka weyn oo iyadu maaragtay kii dawliga ahaa ah dabadeedna markan xaggan dhaktarka weyn usoo noqdo ee ummaddu kusoo wada farbaxsanaysa dhaktarka weyn ee magaalada isbatalka waxa weeyaan dadweynuhu halkaa kii lacagta kii baa lagu daweeya kii aan lacag jiran cidi shaqo kuma laha markaa qolada laba qaybood qayb lacag soogaya weeyaan qaybna waa lacag yadi way ka yar taban tooyada ku dheeduba labaatan doolar ka yaray dabadeedna dadka qofka aan haysanin lacagtaa halkaa dadkuu ku qurtina cidi hogamarka ay jiro dictoorka waxaa weydiin lahaa cudurkani asal ahaan waxaa la yidhi daadiyarku ka yimi iyo shimbirka la yidhaahdo tawaawo shimbir waaweyne gaafilgaa ku sheegayey shimbiraha la xumay iyo daayeerka siduu ugu qaybsanay sidiisu uga soo gudbay subxaan allah basida looga baxsanayo dictoorka weydiina to aad baad umahadsan tahay faadumo naga soo wacaysay hargeysa Een, waa ka xunnahay meelaha qaar maqalka codka oo ah, yara daciif ahaa laakiin doctoorka een, wuu ku maqlayay inta badan doctore een, faadumo waxay leedahay eh, cudurkan asalkiisa eh, daanyaradu ka yimaadaa baa la yidhi iyo een, shimbiro marka maxaa arrintaa ka jira sideese looga badbaadi karaa in bulshada dhexeeda uu ku fido faaduma waa runteed cudurkan horta wuxuu ku ku nool yahay cudurkan horta fayruska eh, inuu qof ku jiro ama dunyo ku jiro mooyaane banaanka kuma noolaan kara marka wadamadaas africa waxaa jira eh, shimbirta tan la yidhaaho fidmeerta oo habeenkii wareegta ayaa horta cudurkan wadankaas uu u yahay meeshu ku hoydo oo joogto ugu jiro isla markaasna daanyeerada wadankaas iyo eh, noocyadooda kala duwan isna waa laga helaa marka dadkaas galbeedka africa waxay cunaan daanyeeradaas iyo shimbirahaas iyo kulli way cunaan oo cudurka badanaa saasay ku qaadaan oo iyaga u- uga yimaadaan marka waxa waaye cudurka kan horta markuu qofka jirkiisa soo galo ilaa labaatan iyo laba ilaa labaatan iyo kow beri inta udhexeysa ayuu ku jiraya oo incubation period wax la yidhaah uu ahaanayaa kabacdi symptomiya baa soo baxaya symptomiyada lagu garto cudurkan waxaa ka mid ah horta dhambe aad iyo aada u kulul eh, korka ku xanuunaya murqaha ku xanuunaya markaas kabacdina waxaa imaanaya inuu cudurkii uu bilaabo shuban iyo matag kelyaha iyo s- beerkana ay shaqayn waayaan oo markaas uu xataa qofka wuxuu matagaya ama wuxuu shubmaya ay wada noqdaan dhiig marka cudurada ka- lagu qaldi karo xoogaa yar waxaa weeye cudurka malaariyada feebaraha feebarihiisa kan malaariyada waa laisku qaldi karaa ama cudurka kan meningitiska waa lagu qaldi karaa Eh, cuduradaas qandhada faraha badan le waa lagu qaldi karaa laakiin cudurkaneeto waa cudurada aada iyo aad si deg deg ah hadduu qofka ku dhaco wax u yeeleeya hadduuse helin maantadan la jooga maanta wax uu daawo ah oo loo hayo cudurkaas ama wax vaccine oo ka hortaga oo loo hayo adduunka ma jiro ilaa hadda laakiin waxaa qofka uu ku dhaco oon lagu badbaadin karo waxa waaye qofkaas in xoogaa lala tacaalo eh, falebayaal la sulo wax cuno la siiyo magaciisa la waxeeyo xanaanadiisa iyo wixiisa loo yeelo inkastoo dadka saa soobinayaan ay khatar aad iyo aada u sarreysa ay ku jiraan laakiin waa cudur halisa maanta ilaahay waxaan ka baryayaa soomaaliya inuu cudurkaas keenin runtii wuxuu nagu noqonayaa khatar aada xun soomaaliya maanta ma ubabarigi karto wadamada hadda inkastoo ay sidooda wa liitaan laakiin haddana eh, wadankan maraykanku awoodiisa arrinta hal qof oo yimid ja waa la- waa la badbaadin waayo waa u dhintay weliba laba qof buu maaragtay naga galabsaday inuu cudurkii qaadsiiyo marka cudurka sida gabadha u sheegaysa waa arrin maanta systemka soomaaliya ka jira oo ah caafimaad la-aan iyo ma- eh, nidaam la-aan hadduu yimaado khatar buu ku jiraa marka dadka waxaan ka codsanayaa inay indhahooda furaan dhagahooda furaan ay wixii ka shakiyaan maaragtay ay si degdeg a ogana foogjignaadaan una wargeliyaan dadka kalento oo meelaha jooga wixii u qaabilsan caafimaadka waa waa hagaag Eh, doctore waxaa la leeyahay oo dadka dhaliilaya een, hay-adaha hay-adda caalamiga ee eh, caafimaadka adduunka ee w h o iyo eh, dalalka reer galbeedka ee awoodda xagga een, caafimaadka iyo dhaqaalaha sheegta Eh, waxay leeyihiin cudurkan sidii la rabay loogama jawaabin oo eh, markii uu ka dilaacay galbeedka africa dalalka liberia geni iyo sierra leone eh, eh, jada- dadaalkii la rabay lama qaadin marka aragtidaa ma qabtaa wallahi aniga waa qaba arrintaas nimanka kan eh, caafimaadka adduunka ede waa ma aha dad sidii la raba dadka ugu hagarbaxa ma aha aniga waxaan xusuustaa soomaaliya waagii furiqa lagu dilaacay aniga cudur qof case cudurka qaba furiqa haya haya ayay waxay yidhaaheen waa waxaan adduunka u sheegaynaa in soomaaliya cudurka laga baabi'iyey oon isku dagaalnay oo markii dambe intii dad la keenay qofkii la baaray uu noqday furuq markaas ka bacdi hal sano uu dib u dhacday waxay rabeen inay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ay ku dhawaaqaan soomaaliya in in furuqa adduunka ka dhamaaday beeshii arrintaas aniga aan, eh, ka hortegay ayay noqotay sanadka bacda in lagu dhawaaqo marka nimankan si fiican uma shaqeeyaan hadda dadkan aada u jeedana ma aha malaayir ka soo degta waa dad bini aadan oo mishaarkooda shaqaysanaya marka ma u hagar baxaan mana isku daawiyaan markay sidaan oo kale u dhacdo oo adduunya isku qasanta ayay boodboobayaan laakiin iyaga iyo kuwa kaloo dhanba wax faa'iido ah male waa dhacdaasadaad maqlaysay kuwa yidhi soomaaliya waxaa dhimanaya ilaa laba boqol oo kun oo caruura haddiise aan lala soo gaarin intaasoo milyan oo doolar oo abaare u dhimanayaan abaaruhuna waa waxyaalaha laga hortegi karaa haddii runta la rabo oo daacadnimo loo shaqaynayo dawlad iyo iyo iyo iyagaba ay daacad u shaqaynayo abaar waa laga hortegi karaa marka nimankan waa eedaha lagu eedeynaya waxbaa ka jira run ahaantii anigu waa qabaa taas wa wa waa gartay Een, laakiin cudurkan eboolaha markaan fiirino oo kale een, marar kale oo badan buu dunida soo maray oo galbeedka afrika meelo ka mid ahu dad sidan oo kale safmar u noqday Een, markan maxaa sidan u xoojiyey oo sidan xaaladda usii xumeeyey oo oo oo markaana awood loogu yeeshay in la xakameeyo dee waxa waaye horta cudurka ilaa toddobaatan iyo lixdii baa lala socdaa E- eboolahan magacaaneyd eh, wuxuu ka ke- waxaa loo s- waxaa weeye horta webi mara wadamadaas mara kongo iyo mara waa webiga ebola marka viruskan magacaasaa la siiyo ebola virus hadda saasuu magaca ku qaatay laakiin waxa waaye tan waxay kutusaysaa markuu cudurkan dilaacay inaan la isku dawladda meesha joogtana aysa aysa aad maaragtay feegjanaan iyo daryeel aysa suubamin hay-adaha caalamiga ana aysiga aad iyo aad uga hagarbixin oo la moodayo inuu wax yar iska noqonayo cudurkan hadda waa cudur sidaa u faafayo hal qof hadduu qabo waxa lagu xukuntaa la siibi la suubiyo ama meeshu xataa ku noolaa iyo wuxuu taabtay iyo qofkii taabtay oo dhan cudurkan wuu ku dhacayaa marka dayac la dayacid la dayacay darteed ayuu hadda cudurkan ilaa heerkaas u gaaray adduunkana maanta khatar ugu jiraa calaamadaha qofka ka soo baxaya marka cudurkan lagu arko oo kale oo eh, eh, lagu- la dareemi karaa ama lagu lagu ogaan karaa maxay yihiin cudurkan waxaa lagu ogaan karaa oo s- maaragtay calaamadihiisa kamid a qofka qandho aada u sarreysaa qabanaysa murqaha waa xanuunayaan jidhkoo dhan xanuun buu dareemaya madax xanuun xoog buu dareemaya dhunta waa xanuunaysaa markaas kabacdi waxaa bilaabmaya qofka inuu matago inuu shubmo kolkiisa inay namre kasoo baxaan sida waqtigaas kabacdi subita waxaa joogsanaya shaqadii kilyaha iyo beerkaa joogsanaya oo labadaasba shaqadooda waa ay- uu joojinaya taasaana keenaysa in dhiigga uu qofka matago oo shubmo deg degna u dhinto haddii aan eh, maaragtay lala tacaalin oo waxun laga qaban laakiin daawo maanta ka hortegaysa ama talaal looga hortagaayo ama daawo lagu daaweyn kara midna ma jiraan waa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinaya dhegeysta magacaaga ee halkaad nagala soo xiriirayso horta magacayga waxaa la yidhahdaa axmed cilmi waxaan kaala soo hadlayaa dalka china colaad A- aad baad umahadsan tahay Eh, kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeysta axmed cudurkan eh, ebola horta ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ka qabto dhammaan eh, ummadda islaamka iyo ummadda caalamka in ilaah ha ka qabto waa cudur halis ah Eh, siduu ku faafayana sida muuqato si xawliyu ku faafayaa fikir su-aalna waa qabaa fikirna waa usoo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dawladda hadda soomaaliya madaxda uu ku yahay madaxweyne xasan sheekh sida looga hortegi lahaa cudurkan ee preventive loogu sameyn lahaa waxyaabaha hadda muuqdo soomaaliya meesha keliya hadda uu kasoo geli karo waa un ciidamada shisheeya hadda jubbooyinka jooga ee sierra leone oo wadanka uu hadda sida xooga gacanta oo uu faraha ku hayo ee cudurkan ebola marka waxaan ku u sheegi lahaa aan kula talin lahaa dawladda iyo maamulka kismaayo ka jira in la karantiilo oo laga hortago diyaaradaha sida tooska uga imaanaya sierra leone waddanka imaanaya inkastoo hadda midooda africa uu tallaabo muhiima uu qaaday groub loo soo waday kismaayo oo laga helay la joojiyey laakiin waxaan odhan lahaa in la karantiilo oo la joojiyo oo dawladda soomaaliya ay ka hortagto waayo cudurkani waa cudur halis ah ummadda soomaaliyeed cudur one week lagu daaweyn karay hadda u dhamaanayaan ebola hadduu hadda soo gaaraan waxaan umalaynaya waa musiibo aada u weyn ilaahay ummadda ha ka qabto su-aal waa weydiin lahaa dhakhtarka cudurkan sidiisaba hadduusan preventive lahayn ama si looga hortago hadduusan lahayn dadku waxay si siyaabo kale ay cudurkani ku ogaan karaan ama looga hortegi karo haddaysan jirin oo oo looga hortegi karo haddaysan jirin sida ugu muhiimsan ee looga wacyigelin karo ummadda soomaaliyeed ee hadda gudaha waddankii joog waddan gudihiisa joogta waa sidee si lo- ama sida lagu diagnos calaamadaha cudurka lagu ogaan karo ha symptomiska symptomiska cudurka calaamadihiisii iyo haddiiba uu cudurkani jiro ee, uu uu bulshada uu soo dhex galo ee, diagnosis marka la sameynayo ma wax qalab gaara lagu diagnosis garaynayo lagu baarayo waa waa gartay doctoorka n- n- n- qaybo badan oo su-aashaas ka mida wuu ka jawaabay laakiin qeybtan qalabka la xiriirta iyo n- eh, haddii cudurka si loo ogaado meelaha garoomada iyo meelaha dadku ay ka soo galaan eh, waddanka n- haddii ay jiraan wax lagu ogaan karo oo eh, dadka ama qandhadooda ama n- caafimaadkooda lagu hubin karo
Eh, waxaa jira horta cudurkan wax qalab ah oo lagu ogaan karo oo soomaaliya iyo cagaarkeeda laga heli karo midna ma jiro waa virus virusna qalab aada u culus buu u baahan yahay iyo laboratoriyaal maaragtay aada u culus marka soomaaliya horta wax qalab oo diagnost oo lagu soobin karaayo oo cudurkan lagu ogaan karo soomaaliya jira ma jiraan midda labaad waxa weeye cudurkan waxa keliya oo laga hortagi karaa waxa waa feejignaan qofkii lagu arko oo loo maleeyo inaana loo dhawaanin oo maaragtay eh, eh, loo baayo dadka caafimaadka ku shaqale dadka caafimaadka ku shaqale laftigooda maanta uma diyaarsano cudurkan siday uga eh, waxa uga qaban lahaayeen barke halis bay u galayaan misaal hadda maraykanka waad aragta dadkii ninkii halkii nin oo yimid oo liberyaalka ah cudurkan oo oo ku dhintay maraykanka laba qof oo daaweynayo labadiiba oo ku dhacay iyagoo wax walba xataa haystay oo maaragtay magaciisa ah. marka soomaaliya wax maanta qofka caafimaadka waa daaweynaa qofkan yaraa laftigiisa wax maanta ka celinayo protection oo alaab ah ama qalab oo haysto midna ma jiraan marka waa halis ilaahay aan ka baryayno inuu soo gaarin laakiin waxa waaye qofkii loo maleeyo inaan soomaali way isjeceshahay way isu tagaane aan ururkii iska orodkii hore iyo magaciisii ayse ay jirin banaanka laga maraa qofka haddii lacala ay tiisa timaado oo cudurkaas waa ama wuxuu eg u dhintay inaan maaragtay tacsidii iyo soo magaciisigii iyo wixii aan la soobin oo loo fajinaado waxaan xustaa cuduradii faraha badnaa kolera laago wadanka soo maray eh, dhibkii aan kala marnay soomaalida saan ooga wacyigelin lahayn war cudurkan qofkan saasaa lagu kala qaadaayo tacsida iyo meelaha isu imaadka hala yareeyo dhib aada u fara badan baan waaga kasoo marnay maanta ay soomaaliya nidaam caafimaad ba uusan ka jirin ilaahay cudurkan ma keeno laakiin eh, meelaha eh, sida hadda wiilka ka- xagga china ka hadla- ka dhawaajiyey kismaayo waxaa la rabaa dadka inay ka joojiyaan dayuuradaha halkaas ka imaanaya qofkii imaanayaanna inay magaciisa intay qoraan la socdaan markuu aeroboort kasoo degana hadday haystaan ay ogaadaan bal markaan qandho ma haysaa mise ma hayso oo haddii qandho haysa si deg deg a loo karantiilo oo banaanka meel lagu lo- lagu isolation ah lagu suubiyo ee kabacdi meel lala socdo waan taa hadaayaan ka dhawaajiyey qofka xataa ka buskooday oo ragga ah shaawadiisa laba bilood iyo bar buu viruska ku jiraa uu faafin karaa cudurka isagoo caafimaad qabo duurkaas maraya ayuu cudurka faafin karaa khatarta aada u daran taas waaye marka fadlag soomaalida meel kastoo joogto waxaan ka codsanaynaa inay foogjanaadaan ee haddii qofka mat- eh, qandho aada ah matag fara badan shuban eh, dhiig uu matagayo ama shubmayo eh, xanuunka noocyadaas oo kale ah markay ku arkaan inay maarata sumpito maskaxdooda geliyaan inuu halis uu noqon karo cudurkaas oo ay ka fogjenaadaan oo se haddii xataa laga maarmaan noqoto dad gaar ah loo soobiyo inuu qofkaas bal la tacaalaan A- aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctoore waa kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga qaaliga ah iyo ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mahadsantahay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti ku ahaa doctor cusmaan maxamuud axmed oo loo yaqaan doctor xaraare oo ku takhasusay cudurrada carruurta iyo kuwa faafa kuna sugan gobolka minnesota dalkan maraykanka inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay halkaad nagala socotaanna waa idaacaddeenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington si toosa idinka imanaysa haatanna muqdisho taliska ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha soomaaliya ayaa sheegaya in ay soo gaadheen doonyo kuwa dheereeya ah dhowaanna ay howlgelin doonaan doonyahaasi iyo weliba ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya haaruun macruuf ayaa ayaa arrintan ka waraystay taliyaha ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha soomaaliya admiraal maadey nuurey sheekh waxaana uu uga horreyn weydiiyey goorta la bilaabay dib o nooleynta ciidanka badda
bismiillaahi raxmaan raxiim ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waxaa la aasaasay labada kun iyo sagaalkii anna waxaan la wareegay sanadkii ugu dambeeya hadda decemberan la wareegay waxaan hadda xilka hayaa muddo ardayga ku siman toban bilood tobankaas bilood waxaan ku dadaalnay insha allah meeshii ay taagneed inaan kasii dhaqaajiyo marka waxaan maaragtay aan helnay afar doonyood oo naloogu keenay si maaragtay tabaruca ama donation oo ayna siiyaan dawladda turkiga oo doonyaha dheereeya ah oo koosi gaarka loogu talagalay difaaca xeebaha loogu talagalay marka doonahaas waxaan maarata maxaan ku rahdaa aan tababarkoodii iyo maarata maxaan ku rahdaa iyo qaabka loo hogaaminayo iyo sida maarata maxaan ku rahdaa mashiinkoodi iyo dhaqankooda iyo maarata tababarkooda aan ka sugayna dawladda turkiga marka hadda waxaan sameynay dooyihii waxaan gashanay badda waxaan saarnay ciidan dooyahaas oo aan ugu talagalnay in xeebta soomaaliyeed oo dhan من جيش الى جيش in lagu difaaco oo dadka ku xadgudbaayo oo maarata maxaan ku rahdaa kalluunka sharci darada iyo burcad badeeda iyo insha allahu sunta haraadiga lagu daadinayo iyo khayraadka badda ku jira oo maarata maxaan ku rahdaa dad aan hunguriyeyna inay ka qotaan iyo inaan xeebtaas ku ilaalino ayaan ugu talagalnay oo dawladda soomaaliya ugu talagashay marka iyagan tababarkooda waa noo socdaa markaan dhamaysanana waxaan samayn doonaa batrolling aan ku samayno ilaa gees ilaa sideed hadii la yidhaahdo aan kontrolno badda oo dhan waaya afartan doonyood ee laydin siiyey ma ciidanka unbay qaadaan oo hubaysan mise iyaga laftigoodu waa doonyo hubaysan oo kuwa dagaala doonyaha waa ka labo doon hubaysan oo ku keesaanihin ma jirto waa la saartaa doonyahan waa doonyo oona doonyaha dheereeya waayo ciidanka raacaayo ciidan hubaysan ba raaci doona insha allah waxayna kormeeri doonaan xeebtay ku gaafureegi doonaan hadii la yidhaahdo oo hadda ma gaari karaan meesha yidhahdo e z ama territorial waterka ma gaari karaan laakiin adiga xeebta ilaa iyo labiyo toban mayl saddex iyo toban mayl oo badda xaggeeda loo kaca ah intaasay ku wareegi karaan markii loo dhamaystiro qalabkii ay u baahan yihiin oo ah iyo ciidankii tababarka fuulka markay qaataan ciidanka ilaalada xeebuhuna intee bay la egyihiin halkee lagu tababaray ciidanka ilaalada xeebaha waxaa lagu tababaray soomaaliya gudaheeda lagu tababaray tababarkaas oo ah basic training waxaa la yidhahdo tababarka bilow bilow asaaska ah tababarka asaaska ah ayaa maarti xamal ku qaateen marka ayaga marka waxaa la baray waxay tahay waa dabaashii waxaa la baray waxay tahay maxaan ku rahdaa sida doonyaha markii ay badda kasoo laabtaan oo loogu xir lahaa meelihii ay ku xirmi lahaayeen oo insha allah dekadaha oo kale loogu xira xarkaha loogu tuuri lahaa iyo maarata maxaan ku laha waxaan la baray sidii mashiinka loo kicin lahaa haddana waxaa noo soco tababarkii kale oo ahaa doonyaha ina maarata maxaan ku rahda ay directionkii loogu talagalay ku socon karaan oo neviga yani hogaamintii badda ayaa haddana noo socota insha allah waa garta waxaa hadda naloo sheega ciidamo cusub oo jabuuti lagu soo tababaray in laydin keenay bal wax nooga sheeg kuwaas xaqiiqatan ciidanka jabuuti waa ciidan adiga ilaa lixdan iyo laba qof oo waayo waxayna ka kala tageen magaalada muqdisho iyo magaalada gaalkacyo koonfurteeda iyo boosaaso marka man labaatan ah iyo inta labaatan iyo laba ah marka lixdan iyo labadaas qof waayo waxayna soo baranayaan laftooda maarata maxaan ku rahdaa sharciga badda ayaa lasoo baraya in case haddii baddaas ay wax ku arkaan qaabka ula dhaqmi lahaayeen oo maarata maxaan ku rahaa si nabadgelyaha silmi ay usoo gaartay lan gacantii ku shaqo leh iyo xasuuskii ku shaqo leh ay si maarata maxaan ku raha u controli lahaayeen iyo waxaas adiga ayadan trainingkaas u socday iyo communication iyo sidii maarata qofka haddii wax gaaran gargaarka degdega ah oo dhinaca caafimaadka adiga tababaradaas ay soo qaateen ayagana maarata maxaan ku rahdaa waa loo soo dhameeyey ayagana waa imaan doona insha allah ayagoo nabad qabo oo insha allah wixii ay soo barteen ummadda uga faa'iideyn doonaan waa gartay marka hadda miyaa la dhihi karaa awood bay leeyihiin ay ku howlgalaan ciidanka ilaalada xeebuhu xilligan aan hadlayno waktiga dhow waa la dhihi karaa insha allah kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha soomaaliya admiraal maadey nuurey sheekh ufurow waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf
haatanna waa barnaamijkii ganacsiga iyo waryaheenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad dhegaysataan xiliyadan oo kale wax soo saarka dalka sannadahan dambe waxaa kaalin xoog la ku lahaa warshadaha yaryar kuwa oo lagu farsameeyo hadba waxyaabaha lagama maarmaanka ah warshadda isbuunyada hiiraan waxa ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee xilligan ka jira gobolka muumin cali macow waa maamulaha warshadda isbuunyada hiiraan waxa uu sharaxaad ka bixinayaa howlaha warshadda iyo inta uu gaarsiisan yahay wax soo saarkooda afar iyo labaatankii saac horta waxay ku xiran tahay dalabkaad haysato laakiin haddaad u baahato ilaa lix boqoloo joodarin waad soo saari kartaa afar iyo labaatankii saac ilaa siddeed boqol lix boqol inta udhexaysa waa lasoo saari karaa laakiin taas waxay ku xiran tahay dalabkaad haysata maalintaas dalab kaliya ma sugno stock waan iska sii diyaarsanaa marka xarumahaasaan u kala dirna marka joodarayaasha aad soo saartaan ee intee nooc joodare oo keliya miyaa waxa aad ka ganacsataan mise waxyaabo kale oo aad ka ganacsataan oo noo sheegi kartaa jiro waa joodarayaasha ayagaa noocyo badan ee, waxaa jira joodarayaasha kala duwan magacyo kale leh quality kale leh marka joodarayaashaas kala duwan ayuu xoogu yahay fadhi carbeedyadoo kale maaragtay baahi badan baa u loo qabi jira gobolkan gobolka hadda intan ka soo harnay iyo gobollada nagu dhowaan ayaan xamar geynaa fadhi carbeedka oo kale joodarayaasha nuuc kaamila la yidhaha nuuc tarana la yidhahdaa nuuc hiiraan baa la yidhaha nuuc waxaa la yidhahdaa caalamiya la yidhaahdaa mid waxaa la yidhahdaa dibbiya la yidhaahdaa intaasoo nuuc ay u kala baxaan joodarayaashu sayskuna waa hadba ninba sirritiisu inta ula eg tahay way kala duwan yihiin marka sidaasiyaan ku samaynaa ayagana fadhiyaalkana kadaalika mid waa mid waa diyesha la yidhaha waa waa toban sentimitir mid waa shan iyo toban sentimitir mid waa labaatan mid waa soddon mid waa afartan lacagaha iyo sayskuna way iswataan oo hadba sayskii weyna lacagtiisuna badanta dhibka haystay dadka wuxuu ahaa qof walba guri ayuu dhistay gurigiina fadhi hadduu meel duura uu ka soo iibsado xamar oo kale fadhigii isma keenayaan iyo gurigii laakiin annagu intaan tagno oon qof u dirno esbeshalistaha ayuu soo cabirayaa gurigii markuu usoo cabiro qofkii inta fadhi u qaadan karo intuu jiif qaadan karo wax walba asoo isku diyaarsanaan u geynayna marka oon deliverina annagaa u samayno qof walba gurigiisa fadhiga ku habboon intaan usoo cabirno ayaan haddana ugu geynaynaa marka haddii warshaddu ay ku taallo magaalada markii horena dadka magaalada meelo ka baxsan joodarayaasha looga keeni jiray maxaa interest ah oo ay dadku ku qabaan marka laga reebo in aad soo dhoweyseen oo meelo fudud wax laga heli karo interest fiican ay ku qabaan waxay ku qabaan interestka koobaad beecii ay ku iibsan jireen marka dibadda ay wax ka doonanayaan ama gobolka bannaankiisa ay wax ka doonan jireen horta transboorkii wuu ka haray beecii ay wax ku soo iibsan jireenna beec ka hooseeyaan ka siinaa midda saddexaad annagu halkan keliya beledweyne keliya kuma iibino xarumeyna way badan yihiin xallaamaheena way badan yihiin etoobiya xooggeeda nagu dhigan halkan etoobiya aada ugu baxaan galgaduud oo kale hiiraan gobol degmooyinkiisoo kale waan gei jirnay inkastoo wadooyinka hadda sida jallaqsi iyo bolaberde iyo dhankaas xoogaha wadooyinka hadda ay xoogaha carqalad ka jirto midda labaad ceelbarde muxuu ahaa xoodur meelahaasoo dhan xarumaan ku leenahay marka way ballaaran yihiin xarumaheennu insha allah waxaan rabnaa inaysan intaa kusii ekaanino aan weliba taageedkeenna uu sii fogaadaan jecelnaha waxaa ii muuqanaya gaadiid waaweyn iyo kuwo yaryar oo shirkadda dhex yaalla gaadiidka maxaa u isticmaashaan gaadiidka waad arkaysaa gaariyaal waaweynaa ku jira marka inta badan joodarayaashu waxaa u daabulaa degmooyinka iyo meelaha nagu dhadhow kuwana magaalada gudaheeda ay geeyaan marka kulli deliverigaasaa loo isticmaalaa baawrta intooda badan shaqaaluhu waa waa badan yihiin dhowr iyo labaatan qofooda ka shaqaysa qaar harqaanlayaal oo dawaarayaal ahoo sharqaanlaha waxtola qaar muxuu ahaa kimikal ka soo saara qaar muxuu ahay te cabeeyo oo maaragtay rara qaar darawaliina sidaasay isugu jiraan waa dhowr iyo labaatan niman kuraasta baa horta sameeyaa jira marka annagu isboonyadii aan aan ka iibinaa ayaguna buro shaqadaasay yaqaanaan marka sidaasaan isugu tiirsannahay labadaas qolo annagu isboonyadii aan leenahay ayaguna kuraastii farsamadiyay leeyihiin marka sidaasaan aan ku wada shaqaysanaa warshadda waxaa la yidhahdaa warshadda isboonyada hiiraan marka xilligaas labadii kun iyo labaiy tobankia la aasaasay marka goboladaas badanna way gaartay galgaduud shabeellada dhexe bakool hiiraan intaas ayay maaragtay waxaasoo dhan wax ka sii weyn etoobiya dhanka etoobiya oo diris halkaa nagala ah marka nawaaxigaas weynay ku fadhisay maaragtay warshadda isbuunyada hiiraan ay ka shaqaysaa baahideedana u taagan tahay inay inay daboosho insha allah sidaad sheegaysid waxaad isticmaashaan kimiko degaankana waa wax dhibaato ku ah ma idinka dhaqaale oo keliya aad fiirisaan oo dadka degaanka maadan dan ka lahayn mise arrimaha degaankana tixdaa ku darsataan waa haddee qof horta iscaynayaa ma jiro laakiin annagu waxaan isleenahay aad baan uga fakernaa deegaanka oo kimikalkan isticmaalnana isticmaalkiisa waan soo baranay deegaanka infactorka ku samayn karana waan la soconnaa marka aad baan uga taxadarnaa waan ururinaa marka markaan muddadii loogu talay aan gaarsiinane meeshii loogu talagalaan gaarsiinahan ku gubnaa marka wax deegaanka gaarayo maaragtay aad baan uga taxadarnaaho annagaaba almost diris la ah warshadda midda kale magaaladii kuma dhex naalo oo magaaladii meel ilaa saddex kilomitir u jirta waad arkaysaa han warshadda ku taallaa kimikalka waxaan ka keenaa wadamo dhowra dubai ayaa ugu badan laakiin dubai iyada laguma hagaajiyo kuuriya germany iyo meesha la yidhaahdo jaban saddexdaasaa ugu xoogan specially kuuriya kuuriya awooddu tahay kimikaalka waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
codkaasi macaan ee fanaanka hal abuurka cabdalla yuusuf hanuuniye ayaan dhegaystayaal ku soo xirayna guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga e v o a si wada jirana halkaan uga soo jeedinayaan ismaciil xuseen farjari anigoo ah cashe ibraahin aadan intaan mar kale kulmayno caawa saacaddu marka ay tahay toddobada fiidnimo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Alma Tadway.
program has come to you from the Voice of America, Washington.